Wasaaradda Horumarinta Reer Miyiga iyo Adkeysiga Afooyinka Hirshabelle ayaa wada qorshayn ka badan toban kun oo ruux dib u dejin loogu sameynayo kuwaas oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley isla markaana ku nool gobolka Hiiraan. Dadkan oo ah kuwa colaadaha iyo abaaruhu ay saameeyeen isla markaana isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa qaybta xoolo dhaqatada ah la siin doonaa guryo iyada oo sidoo kale la siinayo xoolo ay dhaqdaan halka beeraleydana la siin doono soolarka cadceedda ku shaqeeya abuurka beeraha iyo guryo. Isku duwaha Wasaaradda Horumarinta Reer Miyiga Maamulka Hirshabelle Xaawe Axmed Maxamed ayaa ka warbixineysa qorshaha dib u dejinta.
waxaan u diyaarinay dadkaas anagoo laba qeyb u qeybinay qeyb oo baadiyaha fog iyo qeybta beeraleyda ah Een, baadiyaha fog waxaan u diyaarinay een, sidaanaba waxaan haynaa ka wasaan ahaan toban kun oo guri oo aan u kala qeybin rabno labada qeyb haba u badnaata qeybta baadiyaha fog oo dagaalada iyo abaaraha iyo iyo kusoo dhaceen Een, kuwaas waxaan u sameyn rabnaa dadka baadiyaha fog ka yimid waxaan u sameyn rabnaa inaan ku celino dib u dejin ka wasaarad ahaan dib u dejin inaan u celi- oo aan ku sameyno oo meelahooda aan ku celino oo guryo loo dhiso oo xoolo markaas la siiyo Een, cid walba intii ay dhaqan karta la siiyo sidaasaan ugu talagalnay kuwa beeraleydana waxaan ugu talagalnay inaan siino soolar biyaha ay kusoo jiitaan iyo matooro iyo abuur iyo sidii cidi- wix- cidii aan guryo lahayn in aan guryo ugu dhisno sidii markaas ayagana dib ay beerahooda u- ugu tabcan lahaayeen wallaahi hawsha hadda waa ku guda jirnaa sida ugu dhaqsiyaha badanna waa u bilaabi doonaa Een, qabanqaabideedna hadda ku jirnaa sida ugu dhaqsiyaha badan bisha soo socota waxaan jecelnahay inaan bilowno Een, deegaanada assessment waan kusoo sameynay inta badan laakiin baahiyo kale jiro hadba baahidii soo siyaado inaan ku dhaqaaqno oo aan u sameyno ku tala jirnaa Dhanka kale Xaawe Axmed Maxamed ayaa ku baaqday in la joojiyo jarista dhirta si looga hortago xaalufinta deegaanka isla markaana deegaanka lagu beero dhirta.
waxaan hore u qabanay een, dhowr kun oo geed inaan tuulooyin geynay oo lagu abuuray haddana aan weli wadno een, geedo kale inaan dib loogu abuuro si ay meesha u noqoto meel caradana ceshato een, ay dabaysha ka qaadin dabayshana ay ku yaraato roobna ay u helaan waxaan tale usoo jeedin lahaa hadda ka horna wacyigelin aan ugu sameyno seminaaro ugu qabanay in ay ilaashadaan dhirtooda oo aan dhuxul laga jarin haddii dhuxul laga jaro dhirtii waxay noqonaya meesha meel lama degaan waxay noqonayaan roobna aan lahayn hoosna aan lahayn xoolana kuma noolaa karaan dadna kuma noolaa karaan Qorshahan ayaa ah mid dib u dejin loogu sameynayo in ka badan toban kun oo ruux waxaana uu qayb weyn ka qaadan doonaa horumarinta dadka reer miyiga ah iyo beeraleyda.